madaxweynaha dowladda masar ayaa xalay si rasmi ah u sheegay in dalkiisa xiriirka uu u jaray dowladda suuriya maxamed mursi madaxweynaha masaarida ayaa hadalkan ka sheegay shir xalay looga hadlayay u gargaaridda shacabka suuriya mursi ayaa si adag u sheegay in albaabada loo laabayo safaaradda dowladda suuriya ay ku leedahay magaaladan qaahira iyo in dowladda masar ay la soo baxayso danjiraha u jooga magaalada dimashiqa ee caasimada dalkaasi suuriya لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي إغلاق إغلاق سفارة النظام السوري بالقاهرة
madaxweyne mursi ayaa yidhi waxaan guddoon ku gaarnay inaan xiriirka u jarno guud ahaan nidaamka haatan xukumaa dalkaasi suuriya iyo in la xiro safaaradda dowladda suuriya ay ku leedahay magaaladan qaahira iyo in masar ay la soo baxdo danjiraheeda jooga magaalada dimashiqa وسحب القائم بالأعمال المصري من دمشق
dhinaca kale madaxweynaha masaarida ayaa ugu baaqay ururka xisbullah in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha dalkaasi suuriya mursi ayaa carabka ku dhuftay in dowladdiisa ay haatan ka soo horjeedo ururka xisbullah maadaama ay colaadinayaan buu yidhi shacabka suuriya لقد وقف الشعب المصري في عام 2006 عندما اعتدي على لبنان وقف الشعب المصري مع لبنان ومع حزب الله ضد العدوان على لبنان madaxweynaha masaarida maxamed mursi ayaa yidhi shacabka masaarida si dhab ah bay u garab istaageen shacabka lubnaan iyo ururka xisbullah sannadii labada kun iyo lixda kadib markii cadowga uu ku soo gardarooday balse haatan waxaan ka soo horjeednaa ururka xisbullah maadaama uu ku gardaroonayo ama colaadinayo shacabka suuriya وها نحن اليوم نقف ضد حزب الله في عدوانه على الشعب السوري kusimaha guddoomiyaha isbahaysiga qaranka suuriya gorgi sabri ayaa soo dhoweeyey go'aanka dowladda masar ay xiriirka ugu jartay maamulka bashaar al asad بقرارات الرئيس مرسي اليوم يستعيد السوريون دعما كان مفقودا وتستعيد مصر دورا كان gorgi sabri ayaa yidhi go'aanada madaxweyne mursi waxa uu u soo celinayaa dadka suuriya taageero hore aysan u haysan dowladda masarna waxa ay soo celinaysaa kaalinteedii mugga lahayd xaqiiqdii go'aanada dowladda masaarida waxay farxad weyn gelinaysaa shacabka iyo kacdoonka suuriya oo in badan sugayay go'aanada nuucan oo kale go'aanka madaxweynaha masaarida maxamed mursi ayaa ku soo beegmaya xili ururka culummada muslimiinta ee uu hogaamiyo sheekh yuusuf kardaawi ay ku baaqeen in loo gargaaro shacabka suuriya kadib markii ururka xisbullah si cad u sheegay inay garab siinayaan dowladda bashaar al asad xuseen saxnuuni v o a qaahira